bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal meel walba joogtaan iyo si wadalba maqalkayaga idiin soo gaaraya wacan halkan waa redio gesnaa ee muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddobadhibic toddoba f m megahartis waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijka teknolojiyadda oo aad raadi ah ka dhegeysataan xiliyadaani oo kale toddobaadkan barnaamijka anigoo cabdifataax axmed ah ayaa idiin soo saaray ilina socodsiin doona ee saaxiibyaal kuso durga barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkaana barnaamijka teknolojiyadda waxaynu diradda ku saari doonaa shirweynihii koowaad ee madasha garaadka macamilka soomaaliyeed oo muqdisho lagu soo bandhigay wiil dhalinyaro soomaali ah oo soo bandhigay robotki ugu horeeyey oo afka soomaaliga ku hadlaya ayaan idinla wadaagi doonaa iyo sida ay u arkaan dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya in shirweynaha garaadka macmalka ah lagu qabto magaalada caasimada ah ee muqdisho ee saaxiibyaal kusoo durgal socodka il jaanqaadka barnaamijka balse ka hor khadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu qadarkaas yar ee adeega bulshada halkaasi kaga dhimaadno shirweynaha koowaad ee madasha garaadka macmalka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada caasimada muqdisho shirweynahan waxaa ka qayb galay arday ka socotay jaamacadaha dalka iyo sidoo kale arday ka socotay jaamacadda zamzam oo soo qaban qaabisay shirweynahan waxyaabaha cajiibka ah ee lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cabdicasiis xasan oo soo bandhigay robot loogu magacdaray garaad isla markaasina ku hadlaya afka soomaaliga loona qaabeeyey amaba ku qalabeysan qalabka e ida waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka teknolojiyadda balse waxaynu ku horeynaynaa warbixin soo koobeysa shirweynaha koowaad ee madasha garaadka macmalka ah iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hadlo arrinta ku saabsan ai soomaaliya ai soomaaliya waa madal waa community markii la dhaho waa madal waa community shirweynaha koowaad ee madasha garaadka macmalka soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya iyo jaamacadda zamzam ayaa ka qabsamay magaalada caasimadda ah ee muqdisho shirweynaha waxaa diradda lagu saareeyey ka faa'iideysiga garaadka macmalka ah iyo horumarinta dalka soomaaliya axmed cusmaan aasaasaha shirkadda garaadka macmalka soomaaliyeed ayaa sharaxaya ujeedooyinka shirweynahan iyo muddooyinka la qaban doono maxamed maxamuud xarbi iyo maareeyaha guud ee hay-adda waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hadlo arrinta ku saabsan ai soomaaliya ai soomaaliya waa madal waa community markii la dhaho waa madal waa community waxay ka dhigan tahay ma ahan hay-ad dowladeed ma ahan hay-ad cid gaara u xiran amba institution gaara u xiran waa madal la rabo in la isugu keeno dhammaan dadka xiiseeyo waxaa la xiriiro garaadka macmalka inta xiiseyso brograamkan ai summit soomaaliya wuxuu noqon doonaa madal joogto ah oo sanad weliba la qabto bishaan na la qabto aan rajaynayno aan sanad weliba markii uu sii dhammaanayo aan iska wareysana sanadkii lasoo dhaafay ee ay soomaaliya amba soomaaliya waxa la xiriiro garaadka macmalka maxay horumar ka samaysay maxaa caqabada jiro sanadka soo socdase maxaan aan xoogka saari karnaa gudoomiyaha jaamacadda zamzam maxamed maxamuud xarbi iyo maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa si isku mid ah u dhiirigeliyay horumarinta amuuraha ku saabsan garaadka macmalka soomaaliyeed
runtii ahmiyad weyn ayay leedahay in soomaaliya ay qeyb ka noqoto in technolojiyada dhinaceeda aanu u dhaqaaqno presentationka hadda sida arag arkayseen runtii nacfi badan ayay umada u leedahay in qaybaha kala duwan ee nolosha ee lagu saleeyo tiknolojiyada ka jaamacadda zamzam ahaanne waxaan rajeyneynaa inaan kaalinteena ciyaarno waxaan ku faraxsannahay jaamacadda zamzam in ay qeyb ka tahay ee ay samid shirkan hirgelkiisa waxaa qeyb weyn ka ah wasaaradda tiknolojiyada iyo iyo isgaarsiinta iyo tiknolojiyada oo runtii fikirka iyo bilowgiisii iyo qeyb ka ahay laakiin wax aada ii farxad geliya waxay tahay wacyiga kama soco kama socon karto shaqada keliya dhinaca dowladda inay samayso siyaasadihii iyo wixii haddii aysan abaabulnayn qeybihii kale ee muhiimka u ahaa ee ayaga sida xirfadlayaashii oo ah ay u muuqato in lay soo abaabuleen gaar ahaan tiimkii aqoonta u lahaa dhinaca a i-ga society soo samaysteen ayagoo abaabulan ay joogaan ka hadli a i-ga maanta waxaa ujeedin sida uu saameynaya dhammaan qeybaha kala duwan ee nolosha iyo maamulkii dadka dadkii maanta waxaa go-aan ka gaaraya kood ayaa go-aan ka gaaraya qofka shaqada la siinaayo midka shaqada laga bixinayo ardayga baasaya ardayga dhacaya iyo sidoo kale waxyaaba badan ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda isgaarsiinta xildhibaan axmed cusmaan diriye ayaa ku dhawaaqay in wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ay wado qorshayaal lagu taageerayo garaadka macmalka soomaaliyeed ka wasaarad ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda qorshaheedu waxa weeye inaynaan ka hadhin ee tab iyo xeelad intii karaankeenna ah aynu ka faa-iidaysano teknolojiyadda gaar ahaana garaadka macmalka ah annaga oo taa ka duulayna marka waxaa aan dhowaan waddanka ka samayn doonaa qiimeyn ku aadan sida soomaaliya ay ugu diyaarsan tahay ka faa-iideysiga a i intaa markaan ka imaado waxaan rabaa inaan bogaadiyo a i community-ga soomaaliya oo xil iska saareysa sidii dalkani uu uga faa-iideysan lahaa a i-ga ama garaadka macmalka isbeddel wanaagsan ayay sameyneysaa wasaaradda teknolojiyadda ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya waxaana ay dalka kusoo kordhisay nidaamyo kala duwan oo salka ku haya isbeddelka teknolojiyadda iyo dhijitaalka caalamka
aynu warbixintaasi halkaasi kaga nimaadno diiraddan aynu ku saarinay madashii koowaad ee lagu soo bandhigay isticmaalka iyo horumarinta aalada halkaas aynoo joogto isla warbixinta guud ahaan iyo barnaamijka teknolojiyadaba waxaynu diiradda ku saaraynaa a i sidee bay soomaaliya ka tahay markan cabdicasiis xasan ayaa soo bandhigay robot loogu magacdiray garaad waa robodkii ugu horreeyey oo bilow ilaa dhammaad lagu horumariyey gudihiisa iyo dibaddiisaba garaadka macmalka ah waxaana soo bandhigay jaamacadda zamzam arday ka mid ah garaad waxa uu marayaa marxaladiisii koowaad hadda waxa uu awood u leeyahay in luqadda soomaaliya uu ku hadlo islamarkaana uu kaga jawaabo su-aalo badan oo la weydiinayo cabdicasiis xasan iyo garaad robert sheekada dhex martay markan kusoo dhawaada mii jeedaa garaadow ii sheeg sheeko jaceyl oo qurux badan magacaygu waa cabdicasiis shinow ismiye sababta ugu jawaaba waxay tahay soo dhowowgu dhahay wejigeyga uu yaqaanaa waxaan baray tastiyo badanaan samaynay markaa train gareynaynay maraa waxaan ku tijaabinay sawirka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markaa sawirkiisa tusiyey wuxuu sheegay inuu yahay mudane wuxuu dhahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xataa madaxweyne aan uma sheegin aniga haddaan iska bixiyo information magacaygu waa cabdicasiis xasan axmed waxaan ahay directorka robotka jaamacadda zamzam lab robotkiska horta haddaa waxaan information ka bixiyo robotkan waxaa lahaa magaciisa garaad waa robodka ugu horreeyey ee soomaaliya lagu sameeyey ujeedka robotkan u samaynayna waxay ahayd ma leedahay soomaaliya awood in la sameeyo robot maadaama adduunka ay usii guurayso artificial intelligencega caqliga macmalka adduunka meesha ka gaartay aragnaa robodyada in wax walba loo adeegsanayo taasaa jawaabtaas ayna ka falcelino daraaddeeda waxaa anaga ah haysano oo aan ku haysano gudaha waddanka inaan ku samaysan karno robot waxaan isticmaalay agab yaalo laabka roboticska jaamacadda zamzam grad hadda wuxuu functionalitygiis keliya waxa waaye inuu dadka aq- qofka u barto u aqoonsado danna dadka u barto u jawaab celiyo friendly si uu ugu jawaabo sidoo kaleento hadda aniga sawirkayga wuu yaqaanaa dad ah waxaa jiro britrained ah hore aad deytadooda u barayaa jirto marka hortiisa daa istaaga kaamiradiisa oo shidan tahay waxaan isku dayayaa inaan ugu jawaabo Codkaygu su'aalahaaga si qaadan wanaagsan.
wanaagsan iyo xushmad leh fadlan weydii su'aashaaga mii jeedaa garaadow ii sheeg sheeko jacayl oo qurux badan cabdicasiis
magacaygu waa cabdicasiis hinow ismiye sababta ugu jawaaba waxay tahay soo dhowow ugu dhahay gujigayga uu yaqaanaa waxaan baray eh, tastiyo badanaan sameynay markaa train gareynaynay maraa waxaan ku tijaabinay sawirka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markaa sawirkiisa tusiyey wuxuu sheegay inuu yahay mudane wuxuu wuxuu dhahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xataa madaxweyne aan uma sheegin keliya sawirkiisaa baray waxaan ku train gareeyay face recognition wax la dhaho oo computer visionka ah dan markaa tusiyey sawirkiisa wuxuu dhahay soo dhawoow mudane eh, madaxweyne xasan sheekh maxamuud Een, hadda waxaan tijaabin doonaa grad inuu iga jawaabo ama uu ii generate gareeyo marar qaarkood maadaama aan ka hadalnay uu- maadaama waxaan sheegay grad inuu yahay saaxiibkaaga oo kaleento waxaan leeyahay grad iga sheekee sheeko ama wax ama taariikhda soomaaliya wax ka mid waxaad i weydiin kartaa wax kasta oo aad rabto inaad ogaato ah okay fadlan weydii su'aashaaga hadda waxaan weydiin karnaa taariikhda soomaaliya ama waxaan weydiin karnaa sheeko jaceyl leh okay grad ma ii sheegi kartaa taariikhda waddanka soomaaliya su-aasha micneheeda waxaa waaye markaa weydiino wuxuu ku dhisan yahay soomaaliya waa dal ku yaal qaaradda afrika waxay xuduud la leedahay kenya etoobiya jabuuti eritrea iyo badda geeska afrika magaalada ugu weyn ee soomaaliya waa muqdisho oo ah caasimadda dalka soomaaliya waxay leedahay dhaqan iyo luuqad gaar ah oo soomaali ah
okay ma ii sheegi kartaa kaftan ama sheeko ku saabsan kaftan No.
haa waxaan kuu sheegi karaa sheeko yaryar oo ku saabsan kaftaan hal mar waxaa jiray nin been ah oo soo jeediyey inuu kaftan lahaa mar kasta oo uu arko dad iska dhigaya inay ka cabsanayaan ama u qalmaan wuxuu ku dheeraan jiray been laakiin maalin maalmaha ka mid ah waxaa la soo sheegay in kaftankeedii uu soo dhacay
okay caqabadaha waxaa keenay haddana oona haysto robotka waxaa waaye horta koo movement ma samaynayo timeka oo nagu yaraay garaad inaan sameyno waxay nagu dhalatay markaa shirka e ay qabanqaabadiis aan bilaabnay muddo isbuucyaa waday sidoo kaleento movementi ma lahan Een, just hadda waxaa focus gareynay visionka iyo speech recognitionka caqabaduhu waa tusaale ahaan waxyaabo adag oo aad ku aragto ama la kulanto inaad ku guulaysato hawshaada okay waa marka in la aqoonsadaa la garaad- fahmaa oo la iska kaashadaa sidii waxaan looga ah, gudbi xooga lahaa.
saarnay hadalkiisa hadalkiisa Waxay noqon karaan ah, waxayna arrimo qabtay dhaqan, inaan siyaasad, oo dhaqaale, cod caafimaad, soomaalis u cilmi, generate iyo- gareyn lehna injineerada Waxaan ku oo sameeya garab AI ga istaagayaa ama garaadka sidaan ma uga camalka caawiyo adduunka inaad meel walba ka kobciso joogaan waxay dhib ku qabaan caqabadahaas.
soomaali in la Waxaad generate ii gareeyo sheegi kartaa hadda waxaan rabnaa in caqabadaha adiga sanadaha soo socda kaafiyaala.
garaad inaan ka guurno codkan voiceka ah oo la yaqaano oo caanka ah in cod caadi soomaaliya xitaa afmaay oo ku hadli doona hadduu alidmi insha allah sababtoo ah waxaan rabnaa inaan abuurno accurate data set fiican oo soomaaliya oo luqadda soomaaliya si fiican uga hadli doono insha allah caqabadaha kalina- kale- kalena haysto xataa memoriga oo hadda wuxuu isticmaalaa raspberry pi wax la dhaho memoriga u qaatana waxaa waaye memoriyaasha yarariiska nicilyaasha aan gelino oo soddon iyo labo g b ah kasoo qaad memorigaasoo operate systemka sis- uu isticmaalayo sidoo kaleentana moodalka iyo caqliga aan dhisnayna memorigaas uu ku dhex jiro culeyska ay yeelan karto that's why su-aasha usoo daahinaayo markaa weydiino sababtoo ah garaad su-aal walba aa weydiiso titinkin oo sameynaa reasonin oo sameynaa waxaan maxay yihiin waa ku abuuraa hadda waxaan weydiinay su-aal kaftan aheyd waxaan jirin aan weligeed la maqlin oo abuuray marka een, sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa waxay bilaaw u tahay hayaanka eh, a- garaadka macmalka ee s- waddanka soomaaliya waxaan rajaynaynaa insha allah jineerada kaleento ee garaadka macmalka dhisa in robodyo sidaan ka caqli badan oo ka activesan ay sameeyaan hadduu alid insha allah annagana waa garaad waa sii horumarin doonaa waxaan ku dari doonaa ilaa uu ka noqdo tesla midka ay soo saartay sababtoo ah fishinka hadda wuxuu egyahay midka tesla ay soo saartay markii hore waxaan soo saarnay version onkii waxaa jiray mid aan soo saarnay oo oo
Haa, dadka magac u ii bixin.
sheeg waxa aad dari doonaysid dadku waan waxay u kaa bixiyeen caawin karaa.
fircoon waa la heri karaa sawirkiisa then sidoo kale caqabadaha kala kulan waxay ahayd 3d printingka oo zaa'id dhib u ahay hadda waxaa waxaa isticmaalayna waxaa waaye baal oo caan ah oo fabric waaye geedaha 3D-yada magaalada lagu sameeyaa marka waxaa rabnaa mid advanced inaan sameeyno hadduu alla dimi insha allah sanadaha soo socda
haddaba sidee u arkaan dhalinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay si gaar ah kuwa baratay teknolojiyadda in a i ay soomaaliya la jaan qaado islamarkaasina dalka lagu macbileynayo robadiyada la adeegsado waan ku faraxsanahay barnaamijkan waxaa u arkaa af economics ahaan inuu yani horumar weyn oo u sameynayo wadanka wax badanna waa laga faa'iidayaa maanta markii aan imaanaya aniga wax yani it ma ahan khibradeyda laakiin waxaa fahmaya inay waxyaabo badan oo horumar ku saabsan oo dhanka teknolojiyada inay tahay in laga faa'iidayo waana seef labadeeda af leh dhalinyarada waxaa ku baraarujinaya mar walba in ay khibraddeeda qaataan si ay uga faa'iidaystaan faa'iidadiisa waxaan qabanqaabinaysa jaamacadda samsam waxaan leeyahay barogaraamka aan oo keentaan waa barogaraam aad aan uga helnay maasha allah waana mahadsantihiin salaamu calaykum waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qaybgalo summitka ugu horeeyay ee ay soomaal lagu qabto waxaa lagu soo jeediyey khudbado iyo barnaamij aad u qurux badan oo qiimo lah sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay garaad oo ah robert ku hadlaya af soomaaliga waxaan leeyahay tiimka soo agaasimay barnaamijkan aad qurux badan aad maadsan tihiin waxaan rajaynayaa sanado badan soo socda in la soo bandhigi doono aad maadsan asalaamu calaykum waraxmatullah runtii farxaday ii tahay iyo muhiimadda uu leeyahay garaadka macmalka garaadka macmalka waa wax hadda dunida teknolojiyadda casriga ay u gudubtay inay soomaaliya shirkii ugu horreysay ee jaamacadda zamzam soo qabaqaabadeen runtii aadaan ugu faraxsana waana ku mahadsantihiin runtii inaad dhiirigelisiin dhallinyarada run ahaantii waa shir ku soo aaday waktigii loo baahnaa maadaama dunida casriga ah ay aad u danaynayso in la isticmaalo garaadka macmalka ah waa ku faraxsanahay inaad qayb kalo maanta barnaamijka dhacaya ee ku saabsanaa AI Soomaaliya waxaan rajeynaa insha Allah annaga sanadka soo socdo inuu noqdo mid ka mid ka fiican oo kasii qurux badan waxaan ku faraxsanahay programkan Somali AI oo ugu horeeyay sanadkii ugu horeeyay laga sameeyay Soomaaliya waxaan rajeynayaa sanadka soo socoto inaan ku kulanno runtii kaani ahaan waxaan halkan ka fahmay muhiimadda AI ay bulshada u leedahay maadaama waqtiyadan dambe ay adduunyada u guurayso dhanka teknolojiyadda gaar ahaan AI-da runtii shir weynaha iyo khubaradu waxyaabaha ay soo bandhigeen waxa ay ii bidhaamiyeen sawir guud oo AI-da ku saabsan iyo sidoo kale mustaqbalka waxyaabaha ku soo kordhi doona qaybaha kala duwan oo uu saamaynta ku leeyahay iyo waxyaabaha uu u faa'iideeyo oo haatan aniga waxaan dareemayaa in aan haysto in aqoon ah oo igu filan oo AI ah islamarkaana aan u sii gudbin karo bulshada kale ee soomaaliyeed iyo ardayda dhigayga ah oo haatan classmatka oo aan fasalada wadaagno cilmi aan usii gudbin karo ayaan halkan ka xambaaray runtii aad ayaan ugu mahad celinayaa tiimka barnaamijkan soo qabanqaabiyey
waxay ahaayeen dhalinyaro ku nool magaalada caasimada muqdisho oo ka hadlaya aragtidooda ku aadan a i iyo soomaaliya sida ay la jaanqaadayso barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkan ayaana diiradda ku saareyna gebi ahaantiisaba islamarkaasina aan kaga hadlaynay shirweynaha koowaad ee madasha garaadka macmalka ah ee soomaaliyeed oo muqdisho lagu soo bandhigay mas-uuliyiintii ka qayb galay dhalinyaradii ka qayb gashay iyo wiilkii soomaaliyeed ee cabdicasiis xasan ee soo bandhigay robert loogu magacdaray garaad halka inoo joogo barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkan saaxiibyaal toddobaadada xiga barnaamij caynkani oo kale intaynu ku kulmi doono isma dhaafna ee asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu